ololaha nadaafada ee laka sameeyey magaalada hargeysa iyo weliba la qubday toddobaad kasta maalinta inka dambeyta welina ku qayb galay shaqaalaha dowladda maamulka iyo guddoomiyaalka xaafado ganacsatada iyo qeybo shalgidisan ee bulshada si kor lanqaada bilicda iyo nadaafada magaalada hargeysa toddobaadkan iyo weliba usanagada iyo ololihii afartanaad ee ku qabsooma hargeysa waana laka nadiifiya taasoo walbadan ku bedelay nadaafada iyo bilicda magaalada oo markii hore ah bulshada iyo dhibaato ka qabeena nadaafad darada ku jartay gudoomiyaha magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge yes rasmian furi ololahan toddobaadkan dareero doona gudoomiyaha weliba uuse shaqaalaha dowladda hoose ka dhiirigeliyey inay sii xoojiyaan ah koronqaadowka bilicda iyo nadaafada soona bulshadanka baaqi in wadooyinka qashin lahankashibna waxaa inoo sharafa afartan olole oo xidhiir aynaynu soo samaynay oo uu kan yahay kii afartanaad ilaahayna aynu ka baryayno inay noo sii socdaan ilaa aynu magaaladana ka dhigayno magaalo nadiifa oo qashin la qaadaba la waayo innagu dadaalka waan wadaynaa dadkeennana waxaynu ka doonaynaa inay dhaqankooda wax ka bedelaan oo aanay qashin ku tuurin ee qof waliba meel habboon uu la doonto shaqadan saaka waxaynu qabanaynaa innagu ay naga go-an tahay oo aynu faraxsannahay keligeen baynu qabanaynaa waayo waa magaalo dadkeedii seexdeen weeye u soo kicilaayi weeye hadday shacabka hargeysa maalin qudhaata soo bixi lahaayeen hargeysa maalin qudhaatay nadiif ku noqon lahayd yaa saddex ka dhigaya wadaniyiin feejigan oo u dhugle marka laydhaa kaalada magaaladiina nadiifsada inama niyadjebinayso inaynu shaqada keligan qabanayno guulo badanna waynu ka gaarna waynu ka gaaraynaa insha allah xalay waa shaqaynayseen baa laga yaabaa saakana waxaa u soo kacdeen xilligaa iyo saacadda ilaahay baan idiin weydiinaynaa ajar ilaahay baan idiin weydiinaynaa caafimaad waxaan hortiina ka qirayaa dadka qarankan u shaqeeya dadka ugu mudan maatiin ninna xilligaa ma soo jeedo shaqadaa saaka qabanaysaana cidina qaban mayso waxaynu doonaynaa shaqadaa inaynu saaka bilowno ilaa aynu dhammaynayno labada meelood ee inoo calaamadsan saddex meelood baa inoo calaamadsanaa dooxii waxaa soo rugmaday daad waa dhiiqo labada gooboode kale aynu degmooyinka xoojinayno inaynu ka soo rawaxno galabta insha allah iyada oo nadiifa bacna aanay oolin caagadna oolin wax isha u daranna aanay oolin insha allahu tacaala markaynu soo noqonaynu ka soo baxnaynu daali mayna caawna shaqadeenni bayna sugaysa haddaan markay ugu yartaa ilaahay baa inoo og shaqada haysaan annaguna maadaama madaxdiinii nahay waa idiin ognahay waa sababtaan mar walba ugu celceliyo waa ugu mudantihiin waa inoo dadaalaan joogsi lahayn waa shaqada oo aynu ku qabaninayo wanaag iyo farxad waa maalinta weynaynu sugno maalinta la odhan doono hargeysa waa magaalada ugu nadiifsan riyada ma yaraynayno afrika odhan mayno adduunka oo dhan ugu nadiifsan maalintaasaynu sugaynaa raggeenna qaarkood ilaahay waa ku simayaa qaarkeenna waxaa laga yaabaaba inay maalmhood maalintooda ka soo horrayso kaasina aakhiruu ku sugayaa isagoo dadaalka inta badneed soo qabtay inuu ajar ku helo ka ilaahay ku simaana isagoo nin weynu farxayaa odhanaya dadaalkaa waxaanu bilownay xilligaa iyo wakhtigaa maantana waxaa ilaahay ugu simay inaan idaacadaha ka dhagaysto caasimadda ugu nadiifsan waxaad maqashaa imi kigaali magaalada ugu nadiifsan afrika
ololaha nadaafada ee toddobaad kasta laga sameeyo magaalada hargeysa iyo weli banaanku goolaya sidii bileecday nadaafada magaalada korolanka qaadan lahaaye islamarkaana bulshada lanka dhiirigeliyi lahaye in wadooyinka qashan iyo handhignaa